waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha lee hawada naga dhex dhidhay meel kasta oo aad dal iyo dooda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga somalia sbronews com kula soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadba ayni ka helnay habeenkan caawa oo idin ka imanaya stuudiyaha shabakadu ay ku dheedahay magaalada hargeysa warka caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobada aan idinku ahaynana waxaa ka mid a khilaafka xisbiga kulmiye oo soo laba kaaleeya iyo muuse bixi oo si adag uga hor yimid liisaskii shalay lagu dhawaaqay ergeyga dallada mucaaradka jabuuti ee u s n oo qadiyada mucaaradkooda gaadhsiiyey baarlamaanka dalka kanada ciidamo maykanka ka socda oo ku biiray baadigoobka gabdho ay boko xaram qafaashoobay oo cunaqabatayn saartay kooxda boko xaram liiska argagixisadana ku dartay dambiyada caalamiga ee i c c international criminal court oo laba-iyo toban sano oo xadhig ah ku xukuntay dagaal ooge reer koonga ah akhyaarta qiimaha ee hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan warruuxii caawaan idii haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa si adag uga horyimid liiska golaha dhexe iyo golaha fulinta ee shalay lagu dhawaaqay isagoo ku tilmaamay inay tahay in laga been abuurayo shirweynihii xisbiga ee bishii hore sideed iyo labaatankeedii kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa gudoomiye muuse biixi cabdi oo warbaahinta la hadlayay maantoo jimco ah ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay sidii sida uu hadalka u dhigay mid sharci darro ah
sideedaba shir guddoon shir weyne wuxuu shaqeeya awoodda yahay waa inta shirku fadhiyo marku shirku dhammaado ee shirku uu dhamaado shir guddoon maaha markay shirka guddoominayaan hawsha ay qabtaan maaha awood iyagu ay leeyihiin oo shirka ku leeyihiin waxay ururiyaan ha doodaha go-aamadii isuduwadii hadalka way qaybiya markuu shirka xidhmay waxaa laga sugaayey inay go-aamadii shirka oo wada ogeydeen oona wada ogeyn saxaafadii adduunka laga daawanayay ay soo ururiyaan waxaa kaloo anigu aan u ogolaaday guddoomiye ahaan maadaama aanay liistadii golaha dhexe soo horenin oo hay-ada shirku soo horeto inay soo ururiyaan iyadoo loo raacayo shirka xisbiga sharciga xisbiga soo dhigaayo kabacdina ay noo keenaan deetana aanu hubino inay sharciyadiina waafaqsan khilaafna aanu ka jirin sidaana ugolay dhexe aanu ku bilaabna hawshiisi waa ogeydeen shirku waxa uu go-aamiyey laba qodob wuxuu doortay guddoomiye afar ku-xigeen iyo xoghay wuu codayey waa la hayaa laysuma khilaafsanaa shirku wuxuu kordhiyey boqol xubnood oo golaa dhex lagu daray shirka go-aamo kaloo ka soo baxay iyo doodo kaloo ka dhacay iyo ajado kaloo ka dhacay midna ma jira waa wada joogteen wuxuu wuxuu go-aan noqdaa ilaa balaa marka shirku codeeyo eelaha intaasa ogolaatay intaasa wixii lagu doodayaana waa insaa loo helaa shan qodob oo aan midna shirki soo qaadin ayay ku sheegeen inuu shirka go-aami ku raagi maayo ragga dambe sharcida yaqaana sheegay waxaad moodaa siday maanta idaacadaha qaar sheegayaan ama dadku la dareemayo khilaafku miyoo soo jiitabayay haddana dib u bilaabmay haddana dib u bilaabmay waxaa loo aanaya waxaa la yidhahdaa waxaa ishaya xukuumadda iyo xisbiga hadda waxaan doonayna caddeeyo xukuumadda waxaa guddoomiya u ah xukuma madaxweynaha iyo ku-xigeenka labadaba xisbigaa laga doortay madaxweynaha wax arrin oo intaa mas-uul aan isku diiday ma jirto ixtiraam badan oo haya mana qabo inay xumaanay xaggiisa kaga imanaysa xisbigaa ma aha erey siyaasiya ma aha mid kale u qancinayo waa dhab laakiin waxaa jira golaha wasiirada rag badan oo ah oo afartaas sanadoodba ka dhex wada xisbiga iyo xukuumadda khilaafaad ka hadli maayo maanta waktigeeda gaari doona anugu intaasaan kusoo koobayaa waxaan leeyaha si kastaba ha haatee arrintan ayaa mar kale cirka ku shareeraysa khilaafka huurisan ee ka dhex jira xisbiga kulmiye oo ilaa hadda loo maarina yahay dadka falanqeeya siyaasadda somalilan ayaa sheegaya in culayska ugu badan ee haatan jiraana uu yahay loolanka u dhexeeya madaxweyne siilaanyo iyo guddoomiye muuse biixi arrintaasi ku aadan jagada musharaxa madaxtinimo ee doorashooyinka soo socday sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka la filaya inay somalilan ka qabsoomaan taas oo dad badan ay aaminsan yihiin in ay buddhig u ahayd khilaafyadii huursanaa ee muddada dheer ka soo jiray gudaha xisbiga maxaa loo soo qaadaya mar haddii wakti doorashada joogo nin walba xorbuuya u tartamo ninkuna cidduu taageersay inuu fariidsa sheegaya dadka ninkii fariidsa cabira isaga cabirsay meeshan waa dimuqraadi haddii waktigii doorasho la yimaado qof waan soo sharaxaya qofna xaq buu leey hawl mala taas lama garanayo halka arrinta nooga dhaqaaqi doono maadaama mid kastaaba uu ka kale la saxan yahay oo guddida hawsha ku dhawaaqdayna ay sheegayaan in ay yihiin guddi sharci ah oo loo xil saaray soo dhammaynta ergooyinkii shirweynaha ee golaha dhexe iyo golaha fulinta ah ergeyga dalada mucaaradka jabuuti u s n mudane xuseen cabdiraxmaan cadhoole ayaa maanta kulan xafiiskiisa baarlamaanka dalka kanada kula yeeshay ku-xigeenka madaxa gudahoosaadka baarlamaanka kanada u qaabisan africa masar majurse blancher ergeyga kanada u qaabisan dalada mucaaradka jabuuti ee xildhibaan blancher ayaa ka wada hadlay sida la sheegay xaalada siyaasadaha karan ee haatan ka jirta dalka jamhuuriyadda jabuuti mudane xuseen cadhoole oo u waramayay shabakada caalamiga ee qurbajogcom kulanka gabadii ayaa waxa uu sheegay in xubnaha mucaaradka jabuuti si wada jir ah uga shaqeynayaan kulankan ay maa- ay si wada jira uga shaqeeyeen kulankan ay maanta la qaateen gudoomiye ku-xigeenka gudahoosaadka baarlamaanka dalka canada jabuuti ee canada waxay ololahooda siyaasadeed ka bilaabeen dalkan canada waxaanay doonayaan in walaalahooda reer jabuutina ay mas-uuliyiintooda iyaguna doortaan sida canada oo kale waana ay ku mahadsan yihiin kulanka ay nagala shaqeeyeen ayaa u yidhi master xuseen cadhoole waxaana uu intaa ku daray oo uu sheegay in master blanger u gudbiyeen habdhaqanka guracan ee ay sheegeen in xukuumadda jabuuti kula dhaqanto shicibka reer jabuuti iyo mucaaradka waxaanay master blanger u sheegnay ayaa uu yiri in uu ku wargeliyo baarlamaanka canada tacadiyada xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay ku hayso shicibka reer jabuuti sida culimada iyo siyaasiyiinta u xidhan ismaaciil cumar gelle master branger ayaa u sheegay ergeyga u s n ee taageerayaashu iyo taageerayaashada canada ee la kulmay inuu cabashadooda horgeyn doono baarlamaanka dalka canada taageerayaasha dalada mucaaradka jabuuti ee dalka canada ayaa ka wada dalkaasi dadaalo caalamka loogu soo bandhigayo tacadiyada ka jira dalka jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaana dhinaca xuquuqda aadanaha iyo xoriyatul qowlka oo lagu eedeeyo in ay aada u liitaan ciidamo ka socda dalka mareykanka ayaa ku biiray baadi goobka gabdha ay hore u afduubteen kooxda boko xaaraam ee ka dagaalanta dalka nigeria ciidamadan oo ah kuwa cirka ayaa la sheegay in ay ka howlgeli doonaan dalalka nigeria jaarka la-a ee jaad iyo cameron madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa aqalka koongareska u sheegay in ciidamadooda ay gacan ka geysan doonaan baadigoobka boqolaalka habloode ee ay boko xaaraam afduubteen sarkaal ka tirsan ciidamada mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in diyaaraduhu aanay wadin ay ciidana aanay wadin tronska loo yaqaana ay ka qayb geli doonaan howlgallada ka socda wadanka nigeria la doonayo in lagu soo furto hablaha ay afduubteen kooxda argagixisada ee boko xaaraam ugu dambeyntiina maxkamadda dambiyada dagaalka i c c ayaa laba iyo toban sano oo xabsi ah ku xukuntay jermanka tanka oo dagaal ooga loo haysto gabood falo ka dhacay dalka congo maxkamadda ayaa ku heshay dembi ah in ciidamo uu watay ay dad rayid ah laayeen isaguna uu isdhigtay hoosan waxba ka qaban katangala waxa uu hadda xabsiga ku jiraa muddo lix sano ah taas oo laga jari doono inta sano ee lagu soo xukumay lix sano oo kale ayuu sii xinaan doonaa ninkan lix iyo soddon jirka ah bishop marich waxaa lagu xukumay in xoogagiisu ay toban sano ka hor xasuuqeen boqolaal dad ah oo degan tuulada ituri oo qani ku ah dahabka taasi oo ku taala gobolka waqooyi ee dalka jamhuuriyadda dimuqraatiga ee congo akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha tahay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadda aynin ka haynay warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa dhinacii nasasha
Thank you.